Maanta waa bishii tahay 25-kii bisha Abriil 2023 Mudan ayaa waalidiinta iyo daryeelayaasha waxaa dhici doonta wadanka dabaaldegii loo dabaaldegayo caleemasaarka boqorka Charles saddexaad oo dhici doonta wadanka taariikhda u dhaxaysa lixda ilaa sideedda bisha shanaad ama May si loo iskuulka u xuso taas waxaanu jecelnahay dhammaan waalidiinta iyo daryeelayaasha in lagu marti qaado dabaaldegaas inay kala soo qayb galaan caruurta oo dhici doona galabaha maalmaha soo socda waxayna u dhici doontaa sidan soo socota caruurta dhigata ama weelada ama nurseryga waxay dhici doontaa xafladoodu maalinta salaasada bishu sagaal ka tahay labada duhurnimo marka la gaadho fasalka receptionka ama bilowga loo yaqaano waxay dhici doontaa xafladooda ama baatigooda waxa weeyaan maalinta arbacada saddexda bisha shanaad labada duhurnimo fasalka sanadka koowaad ama yarwanka loo yaqaano waxay dhici doontaa xafladaasi ama baadhigaasi maalinta arbacada bisha saddexda maajo ay tahay ama may tobanka subaxnimo fasalka labaad ama yartuuga waxay dhici doontaa baadhiga ilmuhu maalinta khamiista bisha afarta ay tahay may labada duhurnimo fasalka saddexaad ama yeertiriga loo yaqaano waa maalinta jimcaha bishu tahay shan bisha may tobanka subaxnimo fasalka afraad ama yeerfoorka loo yaqaano waa maalinta arbaca jimcaha ay bishu shan tahay labada labada duhurnimo fasalka shanaad waxa weeyaan ama yeer fiveka loo yaqaano waxay dhici doontaa xafladu ama baadhigu maalinta khamiista bishu tahay afar bisha shanaad weeyaane may tobanka subaxnimo fasalka year six ama fasalka lixaad waa maalinta jimcaha bishu tahay labiyo tobanka bisha may labada duhurnimo waxaan dhowraynaaba inaan idigu aragno halka aad kasoo nagala soo qayb gashaan xafladahaas ku niyadsan maamulaha dugsiga miss comboy